booliiska dalka kenya ayaa sheegay in rag ka tirsan kooxda al-shabaab oo miino ku aasayay wadada isku xirta degmada faafe iyo gaarisa ay kula qaraxday saddex ka midana ay halkaasi ku nafwaayeen warbixin arrintan ku saabsan waxaa gaarisa nooga soo diray waryaheena maxamed faarax shire sirdoonka dalkani kenya iyo ciidamada amniga dalkani kenya ayaa waxay sheegeen in saddex ka mida koox ka tirsaneed xarakada al-shabaab xili ay miino ku xaaraynayeen wadada u dhexeysa deegaanka faafi iyo gaarisa ay miinada la qaraxday waxayna sheegeen in saddex ka mida si deg dega halkaasi ugu dhinteen halka afar kalena halkaasi kaga dhaawacantay waxay warbixinta ciidamada booliisku ay soo saareen sheegtay in afartii dhaawac ee hedgaari noociisa dalka soomaaliya laga leeyaho bikaba laba shirey ah uu dalkani kenya kasoo galay xuduudda dalka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan afartaasi ka tirsanaa kooxda al-shabaabna loola cararay gudaha dalka soomaaliya sirdoonka dalkani kenya ayaa waxay sheegeen xoog fara badan ay ka hayeen dadkaasi inay ahayd mid ay taaka taaka oola socdeen dhaqdhaqaaqooda waxayna sheegeen inay tan tahay mid guula gacantooduna haatan ay noqotay mid ay isku halaageen dadka deegaanka faaf uu xiriiro kala duwanaan la sameeyey oo magacooda iyo maqalkooduba diiday in la qabto waxay keliya ii xaqiijiyeen inay maqlayeen guuxa iyo weliba sawaaxanka qarax weyn oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka faaf iyo gaariso wadada weyn ee isku xirto waxay sheegeen dadka reer guuraaga ee deegaankaasi degana inay ahaayeen kuwo dadka xoolo dhaqatada gaar ahaan dhalinyaradu ay ahaayeen kuwo cabsi ka muujiyay halkaasina kaga soo cararay xoolihii balse laamaha amniga ayaa xaqiijiyey in raggaasi ay ahaayeen koox ka tirsan xarakada al-shabaab halkaasina miino ku xabaalayay shabaab waxa ay ku dhuumaaleystaan qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dalkani kenya iyo gobolka xeebta dhacdooyin saxiixigana waa ay ka geystaan intooda badana dhacdooyinkaasi waa kuwo ay si gaaro ugu beegsadaan laamaha dowladda iyo weliba xarumaha dowladda dalkani kenya inta badan ay ku leeyihiin xuduudda gobolada waqooyiga dalkani kenya iyo gobolada xeebta wasiirka amniga gudaha dalkani kenya fred matiangi ayaa bishan horaanteedii waxa uu shaaciyey inay jiraan rag iyo weliba dumar la shaqeeya kooxda al-shabaab hantidooda uu sheegay in la xanibayo baaritaanana ay ku socdaan wuxuuna oga digay tiro kale oo uu sheegay in ilaayo haatan ay ku raad joogaan inay yihiin kuwa la shaqeeya kooxda al-shabaab oo had iyo jeer soo qabqabta dad kenyaan ah oo lagu tuunsan yahay inay xiriir dhowlo lahaayeen kooxda al-shabaab maxamed farax shire v o a garisa